عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan akhyaaree kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada barnaamijkaan idinkugu heynna hadduu alle idma idinkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo dad shacab ah oo toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya bulshada caasimadda oo bilaabay kacdoon ka dhanna boobka iyo biliqada uu wada murtad gurguurte waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi maqaal qayladhaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar waa maqaal uu qoray abwaannageeye cali khaliif oo ka mid ah abwaanada iyo qoraayaasha soomaaliyeed waa munaasabad ay bulshada degmada u furoowe wilaayada islaamiga ee baayo ay ku wareejinayeen dhismaha xarunta cusub ee macadka sakhaawi uu ku yeeshay magaaladaas iyo dhismaha macadkaasi cusub oo si rasmi ah loogu wareejiyey maamulka guud ee macaahidda sakhaawe waxaa sidoo kale barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aad ku maqli doontaan maamulka macadka khurduba faraciisa degmada ceelbuur oo tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda wax ka barata macadkaasi iyo munaasabad ka dhacday gudaha madarasada abuubakar usidiiq ee degmada bu'aale oo ardaydu ay ku sameeyeen bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda waxbarasho qodobadaas iyo kuwo kaleoon idiin qarinaya ayaad ku maqli doontaan barnaamijka raadraaca toddobaadka anigoo abuuxasaan ayaa ilna socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qaybgelaya waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag aan ku bilowno markan iyo muqdisho waxaa faahfaahinno dheeraadaha ay ka soo baxayaan dagaalo culus oo saacado badan qaatay oo maalintii khamiistii ka bilowday xaafado ka tirsan caasimadda soomaaliya gaar ahaan agagaarka isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho dagaalkan oo u dhexeeya dadka rayidka ee magaalada muqdisho gaar ahaan shacabka ku dhaqan degmada hodan iyo maleeshiyaadka ridada ayaa salka ku haya dhulboobka uu murtad gurguurtay iyo kooxdiisa ka wadaan muqdisho dadka shacabka ah ayaa lagu soo warramaya inay dagaal kala hortageen maleeshiyaadka gurguurta oo doonaya inay burburin iyo barakicin ka bilaabaan xaafadaha u dhexeeya saraha african village iyo barxadda horseed ee dhabarka dambe ee tarabuunka ee degmada hodan dhulboobka ay kooxda villa soomaaliya ka wada magaalada muqdisho ayaa xargaha goostay waxayna dadweynaha xaafadaasi si adag oga hortageen maleeshiyaadka ridada iyadoona halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo la sheegay in maleeshiyaadka riddadu ay u isticmaalayeen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay xoguhu tibaaxayaan maleeshiyaadka murtad gurguurte ayaa tiro dhowr jeera lagu jabiya dagaalka iyagoo gurmadyo ka helaya maleeshiyaadka kala duwan ee riddada waxaana goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ay xaqiijiyeen inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray labada dhinac kacdoonkan dadweynaha ee ka qarxay caasimadda soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu xargaha goostay meeshii ugu xumeedna uu maraya boobka iyo barakicinta uu murtad gurguurtay iyo kooxdiisu ay ka wadaan magaalada muqdisho عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا qayladhaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar waa maqaal uu qoray abwaannageeye cali khaliif oo ka mid ah abwaanada iyo qoraayaasha soomaaliyeed haddaba maqaalkaasi waxaa inoo akhrinaya walaalkeen iliyaas cabdulaahi qayladhaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar waa ciwaanka maqaal uu qoray abwaannageeye cali khaliif waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay wax ka yar afar toddobaad gudahood warbaahinta caalamka ugu afka dheer iyo xarumaha cilmibaadhisyada ayaa si isku mid ah uga digay burburka aanan laga baaqsan karin ee xukuumadda xamar iyo guusha aanan la joojin karin ee al-shabaab war nuxurkiisu yahay soomaaliya waxay qarka u saaran tahay in ay la wareegaan al-shabaab ayaana dhinacyada oo idil ka soo yeeraya bartamihii julaay wakaaladda wararka ee royters ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa saadaalisay in al-shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay la wareegaan soomaaliya kadib markii ay soo jebiyeen difaacyadii maleeshiyaadka xukuumadda xamar dhammaadkii julaay wargeeska the ekonomist ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa isna saadaaliyey in al-shabaab ay dhowaan la wareegi doonto soomaaliya maalin un kadib xarunta cilmi baarista ee the southern center ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ay ku saadaalisay in al-shabaab ay dhowaan la wareegi doonaan dalka soomaaliya telefishinka laga leeyahay dalka qatar ee aljaziira ayaa baahiyey muuqaal uu ku sheegay in muqdisho ay go'doonsan tahay dhowaanna ay geli doonto gacanta al-shabaab dhinaciisa kanaalka war farantis ayaa isaguna baahiyey muuqaal ku saabsan isfidinta al-shabaab warbixinta war farantisna waxaa lagu yidhi al-shabaab lama joojin karo waxayna la wareegi doonaan muqdisho wargeeska laga leeyahay dalka ingiriiska ee the telegraf ayaa qoray falanqayn ku saabsan saadaasha dhow ee tilmaamaysa la wareegidda al-shabaab ee soomaaliya warbixinta the telegrafna waxaa lagu yidhi soomaaliya waxay haysaa jidkii afghanistaan dhinaca kale dhowrkii bilood ee u dambeeyey the hill france 24 c t c sentinel new york times first bost iyo tobannaan kale oo ah xarumo warbaahineed ama cilmi baariseed oo dunida caanka ah ayaa saadaaliyey burburka xukuumadda xamar fariimahani waxay imaanayaan xilli gaaladu ay quus ka joogaan qabsashada soomaaliya si dhab ahna ay u kala daateen carratuurkii ay muddada dheer dhaqaalaha ku bixinayeen adeegayaashuna waxay ku murmayaan xaafado kooban oo ku yaalla magaalada xamar iyo xafiisyada soo duulayaasha ee xalane halka qaarkoodna ay mar horeba gabaad ka dhigteen magaalooyinka nairobi qaahira dawxa iyo istanbuul xaqiiqa ahaan diyaaradaha ameerikaanka iyo taangiyada afrikaanka la'aantood marnaba ma sii jiri karta xukuumadda xamar diyaaradaha ameerikaanka iyo taangiyada afrikaankuna weligood ma joogi doonaan soomaaliya bixitaankoodana waxaa xiga jihaadiyiinta oo daaqadaha uga daata filla soomaaliya waddooyinka muqdisho oo dabaaldegyo ay ka bilowdaan iyo dowladaha caalamka oo dhambaalla isdaadraacin ah ka soo dira daclada dunida tanina waa runta weyn ee soo socota waana mid la wada sugayo soomaalidii naga faqdiyo fulayguyeelkiiye ninkii fahan yariya kii habraday doodda ha u furine fooraha colaadeed nin raga waajib baa farane foolaadka iyo geesiga loo fadhiya waaye mar haddii qur-aan lagu furfurtiyo jeeri furimahaye fannaaniinna uma baahna iyo heese faraweyne fasalkiiyo daruuraha cirkan kuu fasirayaaye filashada hagaagtiya nasrigu foolkayna siiye gumaysiga farriin dhiig ku qoran faraha loo saariye fahmaguurku waa tuu ku dhacay xalay tufiidkiiye foodsaarihii iyo ka diday foosha dirireede waxaan faraska ugu taaganahay hiilka falastiine صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا
munaasabad ballaaran ayaa dhowaan ka dhacday gudaha degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay taasoo ku saabsanayd wareejinta dhismaha xarunta cusub ee macadka sakhaawi oo laga furay gudaha degmadaasi ufurow iyadoona dhismaha macadkaasi cusubna si rasmiga loogu wareejiyey maamulka guud ee macaahidda sakhaawi haddaba warbixin arrintaas ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bashiir حمدا لمن هدانا حمدا لمن هدانا وسددا خطانا للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة فتمت خمس عشرة إمام سخاوي ومحد لغو برتو قراءات كتبان كاه إساقونا بحياء سنة إجازو macadkan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya laga hirgeliyey xilli bulshada muslimka ay baahi weyn u qabeen inay helaan xarun lagu barto qiraa'aadka tobanka ah waxaana xaruntiisii ugu horraysa laga furay degmada jidhib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sannadka markuu ahaa kun afar boqol labaiyo afartankii hijiri laba sana kadib markii ardayda wilaayaadka ay dhadhamiyeen macaanka barashada qiraa'aadka ayuu maamulka macadka imaam sakaawi waxa uu durba u dhaqaaqay in xarumo kale uu ku baahiyo wilaayaadka dalka magaalada kunye barow ee wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose ayaa noqotay goobtii labaad ee laga hirgeliyey imaam sakhaawi bilowgii bishii safar sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijiri maamulka iyo macallimiinta macadka imaam sakhaawi oo waday dadaal dheer ayaa durba u sii dhaqaaqay in la hirgeliyo xaruntii saddexaad ee macadka waxaana bishii rajab sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri mar kale xaruntii saddexaad ee imaam sakhaawi laga furay degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay hadda oo lagu jiro bilowga sannadka cusub kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri waxaa la dhisay xarunta afaraad ee macadka imaam sakhaawi degmada ufurow ee isla wilaayada islaamiga ee baay arrinta xiisaha badan ee ay warbixinteena diiradda saaraysa waxa ay tahay in xaruntan ufurow ay tahay tii ugu horraysay oo ay dhistaan dadka shacabka ah iyaga oo furaha xarunta ku soo wareejiyey mas-uuliyiinta iyo maamulka macadka imaam sakhaawi waxay ahayd tallaabo iskutashiyaha oo ay qaadeen shacabka degmada ufurow ayna ku dhiseen xarun dhammaystiran oo loogu talagalay barashada qiraa'aadka iyo culumta la xidhiirta qur-aanka kariimka xaflad siyaarsare loo soo agaasimay oo lagu qabtay gudaha dhismaha cusub ee macadkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale kuwaas oo dhammaantood muujiyey reenreen iyo bogaadin ku aadan tallaabadan taariikhiga ah ee dadka deegaanka ay qaadeen والحمد للرحمن ميسر القرآن لحفظه اصطفانا من فتنة وقانا ugu horeenna waxaa madasha ka hadlay sheekh qaasim sheekh xuseen oo ka mid ah culimmada degmada ufurow wuxuu bidhaamiyey sababtii keentay dhismaha macadka isagoo tilmaamay in deegaanka laga dareemay baahi xooggan oo dhanka qiraa'aadka ah balse ay mujaahidiintu u bandhigeen qaabkii looga ombixi lahaa dhibaatada dhanka qiraa'aadka ah iyo qurxintooda tanina wuxuu ku sheegay falcelin u muuqata inay ku diirsadaan dadka deegaanka maadaama ay arday badan hore uga qalinjibiyeen macadka tajwiidka ee taajul waqaar balse aysan jirin xarun ay si joogtaa ugu sii wataan culumta sare sakhaawin haddii walyar insha allaahu ana dulmaru rtumay waaha baaxiid fara badan onin qobti daraadiye iyo insha allaahu tacaala iyo handisaadkan ayanii qasabi mayba ka mid haayay dugso oo taajul waqaar iyo kowti iyo limbaahadi iyaalkii meeleedaah kubahi oo eed faa'iido weyn ee dadka bulshada iyo on arageen awlaadi eed leegmaxaday masaajidee dadka tukiisiyeen dadkii eeda raqabadiio ya nkabadati may oo listusay odayaalkii oo culmadii iyo deegaankii iyo ganacsidii an taajul waqaarkan oo la ballaariyo ilaa sakhaawiga in la sheego madrasooyingaha ula ambaahanyaha dhismi ambaahanyaha seelo weele ini unla iska tala noo go-aansani ilaahay walinasay ini un iska tala noo ka dhisano ya go-aansani marka inka horreyti buulafulay markii lisheeni iyo may walbadan oo nanin sheegay masaajida intay la surumi inuu awlaad meeli jeysan dadkii dugsigiina eedaa liinjeeladii bacda duruufti iyo onogii iyo waalidkii oo shol dheeradaa onogii oo miil qaable usun gurujay iyo saaranyo inglahayn sada maay sadee wal lis ari markaasaa taladeeda ani un ka tala galno xarakada in gudbiysanu od sii jeysanu una waakaasa sakhaawiya dhasana fadaana ogaa una arnu iyo ka talanay insha allahu ilaahay aniin suurta geli harakadaa arrintiya an gudbiysani odsigii usoo hayn إلهي خيرا كجازي ولا من جوابي مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى xasan aadam oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa dhankiisa warbixin kooban ka bixiyey sida dhismahan uu ku bilowday wuxuu sheegay in markii maamulka wilaayada uu fasaxay mashruuca ay dadka deegaanka si isku duubnin leh u guntadeen hawsha ayna dhiseen dhismo heer sare oo ka kooban fasallada waxbarasho howlka xafladaha iyo shirarka xafiisyo masquulaha macadka adeegyada kale asaasiga iyo qalabaynta macadka imaam sakhaawi sakhaawiyin intawna ka dhasani oo ilaahay maad israa nin ogolaatay harakada madii harakada nin ogolaatay insha allahu iska talani dadka degmada iska taladi suldaanka nin weeri arrantii walha ogolaadi sakhaawiyaa la ogolaaday hee sakhaawi dhulshee la fadee seelo ka dhasee waa la ari tala badanaa lisweydaarsadii suldaanka iyoonay malaaga beelle degmada ufurow iyo ogayaashii arday shanta gamaas iyo anfadheeni maamulka degmada ilaahay may anfadheeni وإس قرنا أنت أنت أرضي أنا دسنو إذا أرضي سخاوي أنا دسنو إلى يوم ما ده إسكتالنا بيل إسكتالتو ميل كستوي دقمت دكروك دكت إسكتالتو مرش كاس لبنو كتالني إن شاء الله إلهي إني سرت قلي فلله الحمد والشكر إلهي إني سرت قلي أدري إني سرت قلي أم حد شكر سونك نغان هذا اسم ديني دماتي إن شاء الله barakadii hanin ogolaatay arintaas ardaysa fudud haninka dhiibtay badii dugsiyaal badan oo taaji waqaari aradii lagu furay iyaalkii meelhatiliin gudbiyo oo arday dugsi sareen aan lahayn un arday harakadii odsani odsigiin hanin fududahayn arday arday nin arday hanin ogolaadi si dhaqso badan aan ka kani may dhisneehin taaji waqaari hore madii un arday nin furanaay sida qol iyo nay qolko hafiis ee wani lama qol iyo qolko hafiis ee nin furanaay shan qol ibersidiyo iyo hool oo arday hool wiinga hafladoo la qobodaw inay una dhisnoonani ardayanani ardaynii kala taladi insha allahu ila mahafis ulamaada qolqoloteesade macnaha may waa arday madrasow laman hafisyaal koona makhtabu kana arday kolley macalimiinta ardayoon hafisjo iya miila ardaya saasiga ay halshii iyi insha allahu ilaahay niin suurtigeli waana niin fududaati barishkii una ka dhisneena siyeetun kun dollar taqriiban iyo walla jiraan dhismo arday arday dhagax aw sid musqulooda oo yoon dhagax aan la jiraan musquloo joon arday ma aad duqush ma ah musqulo oo dhagax ah oo shiid la dhisi aw guryaalkana dhagax aw حمدا لمن هدانا وسددا خطانا للدرر انضمام مركزنا الهمام waxaa sidoo kale madasha ka hadlay wakiilka suldaan cabdilwaaxid suldaanka guud ee beshalway oo si rasmi ah ugu wareejiyey furaha xarunta cusub ustaad cabdalla cabdalla oo ah maamulka guud ee macadka imaam sakaawi ilaahay nin suurageli in un sakaawi dhisno oo mayla raa'ay nin taamoeli oo hata geedka in anu wareejino fadhiino ilaahagaasa mahadleh aan oo maagay dharaaw keerow ale usaa kutubow oo geedka matalahayo ama naa'ib ku ahaa ama wakiil ku ahaa سلطان عبد الواحد مال حسن عبد الله إسحاق رايم مال عقل شنطة ماس سهت ولا لا ده هنشيعهم غريال كنين تام نقدن ما غريال دنينا سعار قل إقول قل كهولة أو كقام توم إلا متر ورتيال سر أو مسلون سلسين شيعيو قرش قبائن كل ولا كبا شيعي سيتون أيو سيدكون تضبل لباتي لدور لش يكبتي إلهي ولا تنسوا قرية محلة ما يكلم مع سنها حركة مجاهدين أو ما لرأي أرندن هجوك سور قلان أو ما لرأي محسن ما ينفدي نجيك إني أنا وري جنو أو سعاوي أو كامل أتسمي اسمي كامل أت ولن كم قناعنا تام نقدي إني لنسي إلهي درتيتني لنسي إني كبرد مسلمين ميل برهقدو dadka jiiramo ee degmayaalka ah lama musun e awal barsho falaawna mayla raay an furunya lama kurinayn ee mawreejayn ge kureejaynu mayla raay masuulinti umuridin in qoyti imaam sagawi fureejaynu abdalla abdalla yada oonay taway odayaalka an ergorodka ulmaada maamulka degmada muxaafadada waalaga degmada walba maqanayn kulligaanu fadhin waa ku furaay kan mayla raayisu abdullahi lawareeg وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس wareejintaasi kadib ustaad cabdalla ayaa bogaadiyey isku duubnida bulshada u furow kuna tilmaamay xarunta cusub ee macadka imaam sakhaawi inay noqon doonto mid kaalin weyn ka qaadata dadaalka waxbarasho ee wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan markan ka horeyd waliba lena ilaahay subxaana watacaala maxadiisku dib siisan arag haytaan ama dheega haytaan laakiin dheega doon geeg waliba galantay ka jare furaagi macadka alimaamu sakhaawi degmada ufurow dhanka targali dhistiyaa dhammaati dadkii deegaanka culimmadii mashaaikhdii guud ahaan maamulkii bulshadii iyo isla socdaan iyo aanay wareejeen haddii uun eedna idaarada imaam sakhaawi macadka guud ahaan idaarada furaagii la wareegnay galantaano ka jeera runtii waliba eedan ka faraxsanaa geeg furayaal badan ha la wareegay mabdadan sakhaawi harumoj iyo dhowr mara furaha la wareegay laakiin kan waliba miisi goona inglaa macahad oo deegaan goona laka dhasi bulshada meela degan iyo iskataal galaan iyo dhasadeen hoola joo ka dhaseen haani hore sakalaha aan ku bedelnaayeen macaahidada qaar dowlad dhisti ama maamulka dhasi haddana geeg waliba la wareegay macahad oo degmadu furow laka dhasi furaajee la wareegi ilaahi subxana wa taala ayaa ka mahadsan uma muslimiinta degnaayeen meylun oo juhdagan kabiyeen qarashka kabiyeen yoon waliba lahaa ilaahi subxana wa taala hoola joon barakaay maacadkana ahdaaftilan dhasi ilaahina ninta xaqiiji runtii muslimiin badan iyo walka barada doonaan reer ufurowlemanka barada doonaan intaas dhun ajar shagalatiin عملكنا إله سبحانه وتعالى إخلاص حسين كوال مهيئ الأسباب مع خيرة الأصحاب إن خار حين عزما بهم يشد حتما ugu dambeynna waxaa madasha khudbad qiimo badan leh ka jeediyey naqiib ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga soomaaliya wuxuu si gaar ah u bogaadiyey iskutashiga reer ufurow
maanta waxaan joognaa muxaafadada ufurow macadka alimaam astakhawi oo dadka deegaanka ay dhisteen isku tashi lagu dhisay furihiisana hadda saacaddan lagu wareejiyey mas-uulka macad alimaam astakhawi sheekh cabdalla cabdalla lagu wareejiyey xafladaas baan hadda fadhinaa ilaahay baa ku mahadsan alligayna soo waafajiyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaan taaganahay macad alimaam astakhawi oo lagu baranayo tobanka dilaaco waxaa ka horreysay xarakada in iyo wilaayada taajir waqaari iyo dhowr ah in laga furay wilaayadan hadda aan joogno ilaa baan la soconay haddana sakhaawi ayaa la keenay sakhaawi sida haddana loo sheegay wuxuu ka furan yahay laantii ugu horreysay ama qismigii ugu horreeyey jilib kii labaad kooyo kii saddexaad bulufulay waa macadka ugu horreeyo oo qabiilna uu dhisto oo degmo khaasan lagu dhiso waa macadka ugu horreeyey ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala beeshaas allaha barakeeyo howlahooda allah u barakeeyo waan u ducaynaynaa maadaama aan nahay mas-uuliyiintii islaamka aan ka mid nahay wilaayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa in xoolahooda iyo dadkooda ilaahay u barakeeyo macadka imaam sakhaawi ayaa ah mid si weyn ardada xiiseeya wakhtigoodana geliya digriga allah ka dhisa caqiidada qiraa'aadka iyo cilmiga qur-aanka oo la ballaarinayo sidoo kale maamulka imaam sakhaawi waxa uu wilaayaadka qaar ee dalka ka furay xalaqaad tasxiix iyo macadka irshaad oo taabacsan imaam sakhaawi hadda waxaa soconaysa qabanqaabada furitaanka xaruntan cusub macadka imaam sakhaawi ee degmada u furow taasoo dhowaan la filayo in halkaas lagu qabto xaflad furitaan ah xaruntan cusub ee degmadan u furow ayaa waxay noqon doontaa il cusub oo cilmiga lagaga haraadbaxo waxayna muujinaysaa in bulshada deegaanku ay diyaar u yihiin inay la wareegaan mas-uuliyadda in allah idinkii ay xambaaraan aqoonta ka soo burqata fasalada macadkan ee min afartii mitir ama wax ku qiyaasan ka kooban balse laga dhaxlo cilmi allah uu ku intifaacayo jiilka mustaqbalka ee soo koraya إله ما مضى ويسرا ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay tartan cilmiyeed heerkiisu sarreeyey ayaa ka dhacday gudaha macadka qurduba xaruntiisa dhexe ee magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgadood waxaa tartankan uu u dhexeeyey ardayda wax ka barata macadka qurduba xaruntiisa ceelbuur waxaana ku tartamay ilaa siddeed majmuuco oo watay magacyada saxaabiyaad jaliil lah oo kaalin weyn ka soo qaatay filinta diinteenna suuban howlka ay ka dhaceysay munaasabadan waxaa goobjoog ahaa culummo waxgarad nabadoono ardayda macadka waalidiin mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga galgaduud iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa xafladda gabagabada munaasabadda ka hadlay maamulaha macadka qurduba xaruntiisa ceelbuur oo ka warbixiyey tartanka ardayda u dhaxeeyey ee socday muddo bila musaabaqada waxaa ku tartamay ilaa iyo siddeed majmuuco oo ka socda ardayda macadka qurduba xaruntiisa ceelbuur afar majmuuca waxay matalayeen wiilasha afar majmuucana waxay matalayeen gabdhaha afarta majmuuco ee wiilasha waa majmuucatu abibakar majmuucatu cumar majmuucatu cuhmaan iyo majmuucatu ibni cabbaas halka majmuucaadka banaadka ay ahaayeen majmuucatu ummi salama majmuucatu faatima majmuucatu caaisha iyo majmuucatu khadiija sideedda majmuuco waxay ku tartamayeen sideed maado oo ka mid a maadooyinka ka baxa macadka qurduba maadooyinka waxay kala ahaayeen maadada musطalaxa faraa'idka qawaacidu fiqiga fiqhiga sarfiga usuulka naxwada iyo xadiidka musaabaqadu waxay gashay ilaa iyo saddex wareeg wareeg ugu horeeyo waxaa ku tartamay dhammaan majmuucaadko idil waxaana halkaa ka soo baxay afar majmuuco oo u gudubtay wareegga labaad afarta majmuuca ee wareegga labaad ee musaabaqada u gudubtay waxay kala ahaayeen majmuucada ibni cabbaas majmuucada cuhmaan majmuucatu faatima iyo majmuucatu caaisha laba majmuuco oo ka tirsan majmuucaadkii baniinka iyo laba majmuuco oo ka socota majmuucaadkii banaadka wareeggii labaad ee musaabaqada ayay ku tartameen afarta majmuuco halkaana waxaa ka soo baxay laba majmuuco oo ka kala socda baniin iyo banaad oo kala ah majmuucatu caaisha oo ka soo baxday dhanka iyo banaadka iyo majmuucatu cuhmaan ibni cafaan oo ka soo baxday dhinaca iyo baniinka ayadoo ay xusid mudan tahay in majmuucaadkii baniinka ee cuhmaan iyo ibni cabbaas ay ku kala rey waayeen musaabaqo halkan ka dhacday markii ay kala badi waayeenna qoratuur la geeyey sidaa darteed nasiib ay ku soo baxday majmuucada cuhmaan ibni cafaan wareeggii ugu dambeeyey ee musaabaqada oo dhacay sagaal iyo labaatankii bishii muxaram waxaa ku tartamay laba majmuuco oo ka soo haray guud ahaan sideeddii majmuuco ee musaabaqada waxayna kala ahaayeen majmuucada cuhmaan ibni cafaan oo ka socota dhinaca wiilasha iyo majmuucada caaisha oo ka socota dhinaca gabdhaha musaabaqo iyo looban adag ka gadaal waxay guushu raacday labadii majmuuco majmuuco ka mid ah oo ah majmuucadii baniinka majmuucatu cuhmaan ibni cafaan halka ay wareeggii ugu dambeeyey ay ku hareen majmuucadii kale ee majmuucatu caaisha intaa kadib ardayda macadka qurduba ayaa goobta ku sameeyey bandhig cilmiyeed cajiib ah oo soo jiitay dadkii goobta ku sugnaa أيها الجمع المبارك دعوني أحدثكم كيف دار سباقنا مع المجموعات وكيف تجاذبنا أضراف المسابقات ففي أول جولة لنا كان اللقاء مع مجموعة أبي بكر رضي الله عنه وبعد سباق شديد وتنافس مجيد كان الفوز لنا وفي الجولة الثانية كان لقاؤنا مع المجموعة التالية وهي مجموعة ابن عباس مجموعة الجد والحماس وقد كان الشوق حادينا والفوز أسماء أمانينا وبعد صراع مرير وتنافس خضير لم يغلب أي من المجموعتين وأصبحت القرعة حكما بين الطرفين وكان الحظ حليفنا والفوز بانتظارنا وفي الجولة الثالثة كان سباقنا مع مجموعة عائشة مجموعة اتصفت بالجد والاجتهاد وفي هذه الساحة دار سباق شديد وكان الفوز يرقبنا من بعيد حتى جاء إلينا مهرولا وحض على رؤوسنا قائلا ضوقتهم ضوق العتاق بساعدي وجعلت كفي لي اللثام وشاح هذا هو الفوز العظيم فخالنا متعانقين فما نريد براحة في غرة المحرم ابتدأنا تنقية الأفكار وارتوينا تنافس الأخيار واستبقنا ثم على فضيلة قد حزنا بنا ثمانية من الأصناف دار السباقها هي الأوصاف فاطمة عائشة خديجة وأم سلمة هي البهيجة أما البنين فهم عثمان والعمران هم الأركان ثم ابن عباسا جميعا خاضوا تسابقا ولي المعالي راموا وانتخب الحظ من الجميع مجموعة العثمان على الروع عثمان يا مجموعة النجاح يا منتهى السباق والفلاح
soo dhowow cabbaas sideed u aragtaa guusha aad gaarteen haddaad tihiin majmuucad cuhmaan bismillahi raxmaani raxiim marka hore marxaban salaamyo mahad celin laysku milaho dhaha marka xiga maanta maamuus loo xeeray majmuucadeena cusmaan mabruuq dhaha dhammaantiin mashadka qurxanoo maamuus lagu laray waa miro ka soo go'ay majmuucadeena cusmaan mabruuq dhaha dhammaantiin musaabaqadii tanqiya mansilan ka gaarno mawlaana siiye mabruuq dhaha dhammaantiin hagaag maxaad ka leedahay majmuucaadkii aad la tartanteen oo su-aal muhiim ahow maankeena dahato mudanna jawaab hufan waxaa maragma doonaa marna aan qarsoomayn dadaalkii muujiyeen majmuucaadkii soo haray mar haddii gartusa mid qurubku eg tahay ma horaan ayay noqon mid inuu ku baaso maqaamka mankansado mar haddaan ka hadlayo majmuucaadka sheegayo waa muhiim inaan xuso majmuucadii ibnu cabaas majmuucadii dhigaynaay majmuucadii dadaalkaay mahad baan idiin diray ammaan baan idiin naqay ugu dambayn maxaad leedahay majmuucaadka iyo guud ahaan ardayda qurduba marka hore ammaan baan masraxa ugu diray markii xiga mahad baan ammaantii u raacin dadaalkii muujiyeen mirayay abuureen marna lama dafiri karo marag baad ka tihiin mabruuq ayaannu leenahay majmuucaadkii tartamay mahadsanid hambalyaan u dirnay raggii guusha gaaray juhdi baadan iyo dadaal gaadashiis uwaalwaadna gaarteen meeshaad higsanayseen dadaalkiina waadka mira dhaaliseen uwaalwaadna gaarteen meeshaad higsanayseen dadaalkiina waadka mira dhaaliseen ardayda dhammaantood way wada dadaaleen ardayda dhammaantood way wada guulaysteen habeenay dhafraayeen inay guusha gaaraan laakiin saaragaasay ku soo baxday guusha habeenay dhafraayeen inay guusha gaaraan laakiin saaragaasay ku soo baxday guusha waalidiinta ayaa qayb ka ahaa dadka ka soo qayb galay munaasabadda tartankan ardayda loo qabtay si ayagana loo tuso heerka aqooneed ee ardayda waa kan mid ka mida waalidiinta oo munaasabadda ka hadlay ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa mahad alla ka bacdi waxaa mahadsan dadka muslimiinta ah oo rag iyo dumar leh oo isugu yimida maantay xafladan kayrka badan leh ayaan haddana u mahad celinayaa waxaan leeyahay galabkan aan joogno ninkale maxadka qurduba kayrka ka socda oo tartanka oo ninkale ardadeennu ay soo martay nimanka ku guulaystay oo hadda la sheego la leeyahay ninka la yidhahda ardada waa baastay midku leeyahay oo wax ku leeyahay la yidhi keligood ma baastina ardada dhan baa wada baastay tartanka haddii la galo oo ardada dhan sideed majmuucada soo gashay sideeda rag iyo dumarba way isugu jireen gabdha iyo wiilal intaasay isugu jireen marka nin gaar ahaaneed oo ku guulaysaa ma jiryo waxaa waaye tartanka la soo galay gabadhaha iyo wiilasha gebigood waa wada guulaysan haddii aysan wax aqoonin qolooyinka laga soo gudbay haddaysan wax aqoonin tartan sooma geli lahayn waxaan leeyahay kuwa guulaystay iyo kuwa ku xiga dhammaantood baa u wada ducaynaya khayr badan allah siiyo waxa ay barteen oo ninka leeraad ay u dhabar adeegeen oo ay u fadhiisteen oo nooca u soo jeedeen ilaahayga subxana watacaala kuwa xifdiya oo ximbaara oo ku dhaqma ilahay ka dhigo gabar iyo wiilba say u leeyihiin dadkii macalimiinteenna ahay oo macalimiinta qurduba ahay oo ardadaas noo wax baray aad iyo aad baan ugu tahnidaynaynaa aad iyo aad baan ugu ducaynayaa anoo ka mid a waalideenta maxadka qurduba faraca degmada ceelbuur waxaan leeyahay hooyooyinka iyo aabbayaasha dhammaanba haddaan ilmaha lagu dadaalin oon dharka loo gedin oon kitaabada loo gelin oon ninkale aan la canaanin oon la raacdayn oo soo jeed aan la dhihinin sida badan soo jeedi maayaan waxaas aan wax barayno oo jiilasheennaas waa ilmaheenna ah qof walba oo waalidii aysan ka daalin ha loo dhabar adeego dheefta ha lagu bixiyo macallimiinta ha laga warhaayo haddii aan laga warhaynin oo loo ducaynin oo ninka la yidhahdo aan maxadka aan lala soconin maxadku sida la arko u shaqayn maayo amniga iyo wanaagga iyo kayrka aan ku noolnahay oo walaayatul islaami aan ninkale uga hoos noolnahana ilaahay ha noo adkeeyo diinta aan ku dhaqmayno haddaanaan haysan wallahi naan saan loo dhigteen wax badan ayaan ka cararna cadow wax badan ayaan ka qaxna cadow hadda kabacdina ilahay nooma soo celsho sida aan u dhiganayno oo maxadkeenna aan u dhiganayno oo wanaagga oo kayrka waxaan ku hurdayno maxadka ku dhiganayna waxaa waaye rag dhiidkiis iyo dhiiggii waay wallaah ayagana u ducaynayna ilaah ya barakeeyo nabadoon mire weheliya culusow oo ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بأسكال مهد سبحانه وتعالى هاي وحان لا جزاكم الله خير علماء حفلة انقلبت سوبان دكتي وحان لا جزاكم الله خير إلهي أجل كينا حسنات كيني سار معلمين تا وحاوي داد بدن او دقن قبلك oo nimcadan galabta muuqata aan haysan ee guryahooda iska joogaa jira ilaahi subxaanahu wa tacaalaahay ayukana ha soo hanuuniyo adukana waxaanay leeyahay inaad dadaashaan diinkii ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay inii aqbalay in lana doontay juhdi badanna laydinku bixiyey inaad ku dadaashaan dadkiinna dhallinyarada wiilal iyo gabdhale juhdi badan lagu bixiyey waxaan rabnaa fekerkiinna maskaxdiinna inta inka dambayda inaad gaarsiidaan insha allahu tacaalaa waxaan idin leeyahay ha la dadaalo dad badanaan haysan nimcadan qarabada waxaan leeyahay juhdi badan ha lagu bixiyo arrintan ha la labalaabo maantii in la arko nimcadaanu isma saarna inaan ku dadaalnaan rabnaa jasaakum allahu khayr intaasaan rabaa nafteena naftiinaba waxaan u dardaarmaa bitaqwallaahi ilaahi cabsidii wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada ka soo baxday tartanka iyo cidda guusha ay raacday si guud insha allahu tacaala sideedii majmuuco ee tartantay waxaa abaalmarin mutaysatay lana abaalmari doonaa saddex majmuuco oo ka mid a insha allahu tacaala saddexda majmuuco majmuuco waa majmuucadii guulaysatay ee ah majmuucatu cuthmaan ibni cafaan majmuucada halkaa fadhida insha allahu tacaala majmuucada xigta ee abaalmarin kale mutaysatay oo la abaalmari doono waxay noqon doontaa insha allahu tacaala majmuucadii ay uga raayeen qoratuurka oy awood ay ku loodi waayeen ee ah majmuucatu ibni cabaas majmuucada halkaa fadhida wiilasha ugu soo horeyda majmuucada saddexaad ee abaalmarinta mutaysatay ee la abaalmari doono insha allahu tacaala waa majmuucadii usoo gudubtay wareegii saddexaad ee wiilashii la tartantay waa majmuucada la yidhahda majmuucatu caaisha majmuucada halkaa fadhida gabdhaha ugu soo horeyda saddexdaa majmuuca insha allahu tacaala abaalmarin ayay leeyihiin way kala sarreeyaan wayna ku kala horeeyaan waxaan ka bilaabayaa insha allahu tacaala majmuucada baniinka baniinkan waa isku wada qabanaya labada majmuuco ee guulaysatay majmuucatu cuthmaan ibni cafaan iyo majmuucatu ibni cabaas insha allahu tacaala waxaa abaalmarin loo siinayaa lacag gaarayso sagaashan doolar ay abaalmarin u leeyihiin insha allahu tacaala labada majmuuco ayagoo ku kala badnaa doona qaybinta iyo sida loogu qaybinayo isku mid noqon maayaan falaysa sawaa'an aan leynahay waxaa ku xigta majmuucadii banaadka ee laga raayay wareeggii saddexaadna u gudubtay ayadana insha allahu tacaala waxay abaalmarin u qaadan doontaa lacag gaarayso lixdan doolar intaa waa abaalmarintii ay lahaayeen majmuucaadka saddexda ah majmuucatu cuthmaan ibni cafaan iyo majmuucatu caaisha iyo majmuucatu ibni cabaas guud ahaan lacagtooda waa boqol iyo konton doolar ay isku noqonaysaa insha allahu tacaala inta haddaan kasoo gudbo waxaa jirta arday si gaara loo xusayo abaalmarinna gaar loo sii doono insha allahu tacaala oo ka tirsan ardayda halkaa fadhida ardaydaasi waxa lagu xusayo ee abaalmarinta lagu siinayo ayaa waxay tahay juhdi iyo dadaal dheeraad ah ay kaga socnaayeen ardayda kale hadday tahay jawaabidda laga jawaabayo su-aalaha hadday tahay abaabulka tartanka iyo iskudubaridka majmuucada iyo hadday tahay su-aalihii dhaxtaalka ahaay ee ardaydu ay soo gudbanayeen intuba ardayda waa lagu qiimeynaya insha allahu tacaala ardayga ugu horeeyo ee aan magacaabayno insha allahu tacaala abaalmarintan sida gaarka loo siinayo wuxuu noqon doonaa saadaq macalin abaalmarintiisa insha allahu tacaala waxay noqon doontaa oo si gaara loo siinayo kutub kutubta oo kale ah kitaabka koobaad ee la yidhaahdo yaa daalib alcilmi kayfa taxfad kayfa taqra kayfa tafham kitaabka kale ku xiga laba iyo saddex waa kitaabka hadlayo ataariikh alislaami silsila min ataariikh alislaami juskeeda koobaad iyo juskeeda labaad ayaa insha allahu tacaala abaalmarin loo siinayaa waxaana guddoonsiin doona insha allahu tacaala mas-uulka maktabka saadaq macalin faltatafadal insha allahu tacaala ardayga xiga ee asna sidoo kale insha allahu tacaala sida gaarkaa loo abaal marinayo waxuu noqon doonaa muxsin macalin muusa sidana sidoo kale insha allahu tacaala saddexda kitaab ayuu abaalmarin u qaatay ya daalib alcilmi kayfa taxfad kayfa taqra kayfa tafham iyo aljus alawal aljus athani min altaarikh alislaami faltatafadal muxsin ardayga saddexaad ee sida gaarka ah loo xusayo afnaan ay noqon doontaa insha allahu tacaala ayaduna waxay si gaara u heshay saddexda kitaab ee kale ah ya daalib alcilmi kayfa taxfad kayfa taqra kayfa tafham iyo silsila min altaarikh alislaami labadeeda jus faltatafadali ardayga afaraad ee sida gaarka ah loo xusayo insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa ardayada la yidhaahdo sumaya sheekh salaad ayaduna si gaara insha allahu tacaala ay abaalmarin u mudatay juhdiga iyo dadaalkeeda faraha badan waxaan lagu abaalmarin doonaa saddexda kitaab ee hadda aan sheegnay faltatafadali sumaya ardayga ugu dambeeya ee sida gaarka ah loo abaalmarinayo loo xusayo wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala ardayada la yidhaahdo saabiriin cabdinuur ayaduna insha allahu tacaala waxaa lagu abaalmarinayaa saddexda kitaab juhdigii iyo su-aalihii dhextaalka ahay ee dheeraadka ahay ay ka qayb qaadatay musaabaqada faltatafadali saabiriin waayahay intaas waxaa ku eg insha allahu tacaala abaalmarintii majmuucaadka iyo ardaydii sida gaarka loo xusayay ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waxaad weli naga dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga andalus si gaar ah waxaad ula socotaan barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo jubbada dhexe munaasabad ka dhacday gudaha madarasada abubakru sidiiq ee degmada bu'aale ayay ardayda ku sameeyeen bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda waxbarasho ugu horreyn inta uusan bandhigga bilaaban waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha madarasada oo ka warbixiyey marxaladihii ay soo martay madarasada بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بام هاد إسكاله مهاد أن لسوء كوي كرين وان بلوغي رميد لهين إلهي نكل ميي نقول نكل ميي مكان كان أه مكان كتعليمات وحام هاد إسكاله حركة المجاهدين والشباب وبرنامج كان إن أو سيفي عن كورس عضو دوكس كان سيفي عن كورس عضو تابق عضو كشقي سمحيالي أمني إيو استقرار بكان وحبرشون أمني استقرار لأنت دمسقين كرتو مركا هورتم هاد وحا إسكاله حركة المجاهدين الشباب وحاكلو إسكاله mahad maktab tarbiya watacliim oo ka shaqeeyey inuu keeno manhaj dhammaystiran aada u tafatiran maadi iyo diiniba isku jira ah oo aada u tafatiran inuu keeno marka iyaguna mahad bay iska leeyihiin waxaa kaloo mahad iska leh idaacadda andalus oo iyaduna kasoo qayb gashay barnaamijkan aadna noogala shaqaysay in barnaamijyada dugsiga ka baxa ay aad u nashriso iyaduna mahad lama ilaa waanay leedahay waxaa kaloo mahad iska leh macalimiinta iyo maamulka ka shaqeeya dugsiga oo si fiican u nidaamiyey tacliintii dugsiga ahna macalimiin aad u firfircoon nin walbana uu maadadiisa baarix ku yahay aadna u yaqaano ahna macalimiin deegaan ah oo deegaanka ka wada shaqaysa kulligood intaa kadib dugsigan abubakar sadiiq ee degmada bu'aale wuxuu shaqaynayaa muddo labaatan iyo lix sano ah ayuu shaqaynayaa oo dugsiga tacliinta ay socotaa dugsigan waxaa soo wajihi jiray caqabado badan oo ay ka mid tahay xilligii intii uusan saaxada islaamku aysan waddanka imaanin marmarka qaar waxaa kala go'i jiray tacliinta maxaa yeelay qabaa'ilaad baa meesha deganaa dagaal baa ka dhici jiray wax kala celin jira ma lahan mar haddii qabailaadka dagaalamana tacliintii way kala go'aysaa waxaa laga yaabaa sanad ama laba sano in laga maqnaado tacliintii hadda laakiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin amni baan haysanaa tacliintu hadday ugu fiican tahay dhowr iyo toban sano wax kala go'a male tacliintu sidii loogu talagalay inay u socotaa dugsigan waxaa laga dhigaa manhajka ay soo saartay maktabu tarbiya waa tacliim xarakatulmujaahidiin washabaab ay soo saaraa laga dhigaa manhajkaasoo ah manhaj aad u tayo badan isuguna jira diini iyo maadi waxaa laga dhigaa maadada carabiga ayaa u horeysa oo leh funuunteedii iyo qawaaciddeedii waxaa ku xiga maadada tarbiyada oo leh nusuusteedii iyo naxwaheedii waxay kaloo leedahay fiqigeedii axaadiistii wixii oo dhan bay wadataa iyo siiradii waxaa ku xiga maadooyinka maadada la yidhaahdo culuum oo ah sayniska oo isna qaybihiisa kala dunaa ka kooban fisikskii iyo kemistrigii iyo biologigii waxaa ku jira maadada juqraafiga iyo taariikhda la yidhaahdo oo iyaguna ka kooban waxa nagu xeedhan bay ada nagu xeedhan sida ay tahay kala saraynta dhulka dhulka biniaadamka cuntooyin uu ku qaato siday u kala yihiin sida dhulka uu kala yahay inta beriga ah iyo inta biyaha ah waxaasoo dhan waxaa laga helaa maadada juqraafiga taariikhduna waxay ku saabsan tahay siiradii waxay annaga naga horreeyey qarniyadii hore soo dhacay iyo siiradii islaamkaba intaba waa lagu qaataa marka waxaa kaloo ka mid ah oo lagu qaataa dugsigan maadada la yidhaahdo soomaaliga iyaduna aad bay uga baxdaa waxaa ka baxa maadada englishka baa ka baxda iyaduna marka intaasoo maada baa ka baxa dugsiga maadooyinkaasoo aad kulligood loo soo tufatiray aadna u habaysan oo aysan ku jirin wax ishkaal ah marka dugsigan hadda shaqadiisu aad bay u fiican tahay wuxuu ka kooban yahay sagaal fasal buu ka kooban yahay ardayda dhigataa laba boqol iyo konton arday baa dhigata dugsigan oo arday ka ah waxaan aad u soo dhoweyn lahaa dugsigan magaalada uu ku yaallo waxa weeyaan waa magaalada bo-aale waxaa jira dad badan oo dugsigan aan dhiganin oo ardaydoodu ilmahooda ay joogaan magaalada waxaan dhihi lahaa cilmigu qofka isagaa anfacaya cunuguna wuxuu ku anfacaya markuu cilmi yeesho maxaa yeelay hadduusan cilmi lahayn kuma anfacayo xaqa aad leedahay xataa ma gudan karo laakiin hadduu diinta barto xaqaaga iyo xaqa alle ku leeyahayba intaba wuu keeni karaa waxaan codsanayaa ilmaha madaarista bannaanka ka jooga in wax la baro si uu hadhow adduunkana ku anfaco aakhirana u anfaco oo u noqdo waladun yantafacu biha uu u noqdo oo hadhow ku anfaco hadduusan laakiin waxba aqoon kuma anfacayo dadkana ma anfacayo adigana kuma anfacayo cid u anfacaya male waxaan rabaa on bulshada baa la usoo jeedinayaa dugsiyada in la tago wax la barto dugsiyo badan baa ku yaala urdu baa ku taalla dugsiga abubakar sadiiq baa ku yaala in ardayda la geeyo waxna la barto intaasaan soo jeedin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib ardayda madarasada abubakar sidiiq ayaa soo bandhigay qayb ka mid a culumtii kala duwaneed ee madarasada ay ku barteen أريد أن أشرح لكم موضوعا من مادة العلوم وهو الجهاز الدوران الدموي جهاز الدوران الدموي وهبسكا وريقة ديقة يتألف حقوقكم الجهاز الدوران الدموي هبسكا وريقة ديقة من الدم ديك الأوعية الدموية وريقة ديقة يا قلب وأن الدم الإنسان ديقة بني آدمك سائل ودريرة أحمر اللون ميدب كيس وقدودين يتألف حقوقكم من محلول مائي بالإمبيوديو يسمى لومغاو بلازما ومن خلايا الدم الحمراء يونغ يعسعس ومن خلايا الدم البيضاء يونغ يعدعد صفائح الدموية هي صفائح دموية أما أوعية الدموية ولا شديدة هي على ثلاثة أنواع صدح غيود غزتها هي الشرايين وحيدات حدحادة الأوردة هي البولياش الشعيرات الدموية هي تفتف يرير أما حفظ يرير وظيفة الشرايين شغل إليهن حددار حدحادك نقل الدم ليق إنك قوريان من القلب والنه إلى أعضاء الجسم المختلفة إيجيان جركة خيبيس كردوان وظيفة الوريد شغل إليهن البولة نقل الدم وأن ليق كسقلا من أجزاء الجسم جركة خيبيس كردوان من القلب أولا أوصيكم ونفسي وأنفسكم بتقوى الله تعالى وطاعته ثانيا أحييكم بتحية الإسلام تحية أحلى من العسل تحية مباركة تحية طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن طلاب من مدرسة أبو بكر صديق أنا أود أن أقدم إليكم كلمة تتعلق في فضل العلم إن التعليم أهم ما يتناول من الموضوعات وأن محاربة الجهل من أسمى أمانينا فمن الأحرى أن نخوض في هذين الموضوعين أن التعليم مما يتقدم به المرء طيلة حياته ويتشرف به مدى بقائه ويذكر به إثر انقضائه ويتذكر به في وجوده وغيابه فهو هدف كل عاقل ومفخر كل قائل ومضرب كل مستفتي سائل العلم نور وصاحبه ذو مكانة سامية وأريد أن ألقي الضوء كلمة وجيزة بعنوان وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أولا يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حكومات وشعوبا أن تناصروا إخوانهم المسلمين في غزة ماديا ومعنويا كل بما يستطيع أن يقفوا معهم في محنتهم قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما فكيف وهم مظلومون ومن وسائل نصرتهم الدعاء لهم بظهر الغيب أن يثبتهم الله ويربط على قلوبهم ويسدد سهامهم ويذل اليهود ومن ناصرهم قال الشاعر كم يستغيثوا بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس نبية لها هيمم أما على الخير أنصر وأعوان وأخيرا نرسل رسالة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم وهي الأخذ بأسباب القوة والإعداد لذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي صبرا يا أهلنا في غزة والله ناصركم فنعم المولى ونعم النصير أريد أن أسألك سؤالا في مادة الفقه هل أنت مستعد للحوار؟
نعم أنا مستعد اسألني ما تشاء أخي ما هي الزكاة لغة وشرعا؟
الزكاة لغة النماء والزيادة أما شرعا حق مقدار شرعا في أموال معينة تخرج تعبدا لله في وقت وجوبه لطائفة مخصوصة أخي الكريم اذكر مكانتها ومتى فرضت مكانة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد جاءت النصوص الدالة الكثيرة لوجوبها والحث عليها الترغيب في أدائها والوعيد الشديد قال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب الإبل ولا بغر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنة تنطعه بقرونها وتطعه بأظلافها كلما نفدت آخرها عادت عليه أولها حتى يقضي بين الناس ما حكم من جحد وجوب الزكاة أو منعها بخلا من جحد وجوب الزكاة كفر إن كان عالما بالحكم التكذيب لله وللرسول وإجماع الأمة ومن منع بالزكاة بغلا غير جحد غير جحد لوجوبه ولم يكفر عوقب على منعه إن كان عالما بالتحريم جزاك الله خير الجزاء شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا زميلة أنا بخير والحمد لله ما معنى التوحيد وإفراد الله بالعبادة بأفعال كم أنواع التوحيد وما هي أنواع التوحيد ثلاثة وهي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما هو التوحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله اذكر بعضا من أفعال الله من أفعال الله تعالى الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وإنزال الغيث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باب الله سباحك يا أختي الإسلام والعقيدة سبحك الله بخير يا عزيزتي كيف ترين نفسك الآن في اللغة العربية لقد انتفعت نفعا الله أعلم بمداه وما زلت أتناول درجات سلم الرقي درجة درجة ما شاء الله لقد أسلكت صدري وطيبت خاطري بما أسمعتني إن شاء الله ستسمعين ما تسر به نفسك في المستقبل القريب كيف لي يا أختي أن أحذو حذوك لأبلغ ما وصلت إليه في العربية ما عليك إلا أن تعزمين وتحزمين على ألا تنطقين إلا بالعربية مع من يفهمهما ما دمت حيا ما هو الفاعل؟ الفاعل اسم مرفوع يدل على من فعل الفعل ما هو المصدر؟ المصدر اسم يدل على حدث مجرد من الزمن هل يجوز تقدم مفعول به على الفاعل؟ نعم يجوز تقدم المفعول به سواء كان المفعول به اسما ظاهرا أم ضميرا بارزا متى يجزم الفعل المضارع؟ يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد حروف الجزم ومنها لم لا الناهية ولام الأمر وإن ومن ومه مهما حسن استودعك الله جزيت خيرا والى اللقاء الاخر ان شاء الله ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen aniga ayaa inla socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qayb galayay inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo isbuuca soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا